bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan joognaa idaacadda daljir waxaan u soo booqannay inaan ka hadalno waayahan dambeba qabiilka bahabaskuul cadaalad darre haysatay labadii kun iyo afar iyo tobankii markii la bilaabay aas-aaskii galmudug waxaa nugu dhacday cadaalad darro aan dalka soomaaliya qabiil ay ku dhacday aanay jirin taas oo ah soomaalidu way isdishay way isboobtay laakiin xaquuq ma lihid qabiil ay ku dhacday ma jiro oo aan ahayn bahabaskuul gobolka galgaduud galmudug cabadwaq cid nugu matashoon rabbi ahayn ma jirto mareexaanka deggan waqooyiga galgaduud wuxuu wax u qaybsadaayoo xeer u lahaa afar waaxood afartaas waaxood wixii labadii kun iyo toban iyo afartii ka horreysay ka mid baan ahayn laakiin markii la soo gaaray labadii kun iyo afar iyo tobankii xaquuqdayadii xoog ayaa lagu qaatay afarta waaxood waxaan ka mid ahayn waaxda curadka ah oo ugaasyada ah oo bahawiye gaar ahaan annagu waxaan hilib la lahayn bahdaaran doolle markii ugu dambaysay waxaan hilibka la lahayn reer kooshin midna dhacay iyo mid garab ku siiyey bay bahawiye ilaa hadda noqotay afartaas sanana oo abaar iyo colaad iyo dhibaato iyo waxqayb lasoo maray wax kasta oo yimaada dawli iyo samafal intaba afar waaxood ayaa lagu qaybsanayay bannaanka ayaan ka ahayn wixii masiibo lasoo maray annagoo taagtaagan baa afar waaxood wax walba lagu saleeyaa baawurkaa lagu qaybsadaa shaqaalahaa lagu qaybsadaa samafalkaa lagu qaybsadaa talada iyo masiirka deegaankaa lagu qaybsadaa midna ka mid ma nihin waxaan u baahannahay in aan helno cadaalad waxaan u baahannahay dulmigaas cid kasta oo saamayn kul ah inay wax ka beddesho inay soo farageliso afartaa sano suga suga khalad baa dhacay hebel baa khaldamay ugaaskaa wax saxahaya suldaan hebel baa imaanhaya xildhibaan baa intaasaan ku jirna ilaa haddana cid wax saxday ma hayno qabiil soo jireen ah oo guun ah oo deegaanka wax ku leh oo deggan oo aan marti ku ahayn muwaadiniin oo u dhashay inay sidaas baadi uga ahaadaanna wax loo dulqaadan kara maaha annagoo marka baaq u jeedinayna dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaheeda maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre wasaaradda arrimaha gudaha oo ku shaqo leh intaba waxaan u jeedinaynaa dulmigaas inuuna haysto waxaan si gaara maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda soomaaliya u leenahay shacabka soomaaliya raas casayr lowyacaddo ilaa raas kamboni inuu kuu sacbiyo jufannimo kuuguma sacbinayn kambayn aad u gashana kuuguma sacbinayn laakiin wuxuu u sacbinahaya cadaaladday ahayd waxqabad iyo cadaalad baa lixdii biloodood ra-iisul wasaaraha ahayd yaa soomaalidu dareentay in cadaaladaasu ay kor noqotoy horay u sii socotaa lagugu sacbinayay waxaan ka mid nahay dadka dulman ku dulman galmudug ku dulman galgaduud ku dulman caabadwaaq bal ha joogto xildhibaan iyo wasiir iyo magaciisii annagu afarta waaxood oo mareexaan wax u qaybsadaanaan ka mid ahayn cabashada iyadana meel kastaan gaadhsiinay afar sanayna arrintaasunna haysataa dadka dulman codkiisa iyo dhagahaaguna weli ismay maqal inta badan kuwii wax dulmay oo awood u leh inay kuu yimaadaan baa dhagahaagu maqlaan annagu inaan codkayaga idaacad kaaga soo gudbinno wax ka badan ma awoodno dhibkaasaana na haysta sidoo kale qof kastaoo mas-uul ah oo soomaali ah oo ama isim ah ama siyaasi ah iyo qaramada midoobay intaba waa u jeedinaynaa waxaa weeye annagu dulmigaasaana haysta inaan intaas u dhaafinna ma rabno cadaalad darrada aanaan xaqa u lahayn nagu dhacday walaalkaya nooga timid cid aan uga cabanna ilaa hadda aanaan hayn ayaguna aysan iskula yaabayn ayaan ka cabanaynaa salaadiinta beesha sade iyo siyaasiyiinta beesha sade iyo salaadiinta gobolka oo soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta gobolka oo soomaaliyeed iyo kuwa federaalka qaranka soomaaliya intaba codka iyagaas inay ka soo jawaabaan baan u baahannahay cid kastooo ku lug lehna wax laga weydiiyo si degdegana wax looga qabto insha allahu bilmillaahi kariim annaga intaasaa cabashadayadu ku saabsan tahay waxaan rabaa inaan wax yar dib uga daro degmadan caabud waaq baryahan dambe xasillooni baa ka jirtay ilaahay baan ku mahadinaynaa xasilloonidaasuna ilaahay awooddiisay ku timid iyo imaatinkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana laga faa'iidaystay waxaan bulshada ku nool caabada ugu baaqahayaa inaanay nabaddaa iska dhaqdhaqin waxyaabaha ka dhimanna inay ku darsadaan waxaan ognahay weli dadkii diriray si buuxda intay isu soo hor fadhiisteen wax ma kala miisan laakiin is-afgarad guud baa jira ninkii wax qabayna weli kalsooni buuxda ma qaba inuu meeshuu raba mari karo kii laga qabayna ma fayooba oo nin wixii uu tabahayey la siiyey ma ahan guddi baana jiray guurtida ka mid ah waxaan ugu baaqahayaa maalmahan waxaan maqlaya oo idaacadaha ka hadlahayo oo galmudug iyo siyaasad iyo waxaa ka hadlaya colaaddu shalay wixii caabadaaq u keenay waxay ahayd siyaasad nin cadaada aaday iyo nin dhuusamareeb aaday oon isku aragti ahayn oo ninba meel xil inta ka soo qaatay yidhi dadkan ku xukumaya sababahaas oo lala kala saftay baa colaadda mareexaan keentay taayay nagu soo noqon dhaqan baad tihiin guddi nabadeed baad tihiin siyaasad faraha ka qaada xildhibaanka cadaado fadhiida inaad la jirtaan hadduu arka kan dhuusamareebeed colaad baa iman uma baahnin kii horey xil u hayiya kan hadda kii u hayana cidi kama faa'iidin kan hadda qaadanahayana ma garanayo si looga faa'iidaayo faa'iidada waxaa weeye deegaankaanoo nabad noqda cid kasta oo wax ka qaban lahaydna nabaday ku soo dhiirata ay hesho carruurtoodu nabaday wax ku bartaan ay helaan dhakhaatiirtu nabaday dadka ku daweeyaan helaan aqoon-yahanadu nabad ay dadkooda wax ugu qaban karaan ay helaan noloshu intaasay ku jirtaa laakiin xil iyo kursi iyo magaciisii noloshu maahan nabaddeenna aan ka shaqayno ciddii nabadda caqabad ku ana si wada jir a laysla arag ha noqoto gurub siyaasadeedna yaan lagu milmin haddii guruub siyaasadeed lagu milmo guruub kalea garab istaagi doona taasna waxay keeni doontaa dhibaato waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka hadlayaa arrimaha ninkaasu ka hadlay waa arrimo jira qabiilnimo iyo qurnimo iyo waxna wada gaaray weeye dowladda waxaan codsanaynaa dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga iyo qolada guurtigaa hadda oo odayaalkaa cid kastaba waxaan ka codsanaynaa annagu waa nala dulmay haddii nala dulmay saddex sano waxaan ku dul afar sano waxaan ku dul qaadanayni war bal maanta waxbaa si ah iyo waxbaa isbedeli doona ama nala lahaa ama annaguba aan ku dul qaadanayn cid ama nacfi u dhawaaqda ama u dhawaaqda hadda xisaab dowladeed hadda maanta ma ficno dowladu ma dhisnaan lahayn inta dowladdu dhismaysaan dul qaadanaynay arrintiina waxay noqotay arrin na baratay afartaa sano waxaan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa muslimiinta iyo dowladda federaalka ah iyo haadayada caalamiga ah iyo hadda giddiga loo xilsaaray arrimaha in xaquuqdanadii aana lagu tunsiin oo xaquuqdanadii nala siiyo sidaasaan ka codsanaynaa